فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa labiyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa mandiqadda maqribulislaam imise dal ayay ka kooban tahay sideesa ayuu dhulkani ku gaaray islaamka xalqada afariyo tobnaad ee taxanaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan insha allah maxay yihiin faa'iidooyinka uu helayo qofka kafaalo qaada agoonta warbixin ayaad maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cilaaqada wanaagsan waa halka uu ka soo burqado khayrka maxaa la gudboon qofka si uu u hagaajiyo cilaaqada uu dadka la leeyahay warbixin ayaad maqli doontaan insha allah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horrayno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa mandiqadda maqribulislaam imise dal ayay ka kooban tahay sideese ayuu dhulkani ku soo gaaray islaamka waxaa idinku soo maqan xalqada afariyo tobnaad ee taxanaha fasiiru الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق qaaradda afrika waxay horaan iyo haddaba kaalin weyn ku lahayd faafinta islaamka dadka ku nool qaaraddan ayaana juhdi iyo dadaal dheeri ah ku bixiyey si islaamka gumadaha loogu aaso dhulka risaalada tawxiidkuna ay isaga kala gudubto daafaha dunida inkastoo qaaraddan ay tahay mid aad u ballaaran dalal badanna ka kooban taariikhdeeduna aysan ahayn wax si kooban lagu diraasayn karo haddana waxaan si gaar ah diiradda u saari doonnaa insha allah meel ka mid ah qaaradda afrika taasoo loogu yeero dhulka maqribul islaami oo ah dalal dhaca waqooyiga afrika wuxuu dhulkani ku fadhiyaa laga soo bilaabo xeebaha badda mediteraneanka ilaa laga soo gaaro atlantic ocean masaaxo ahaanna waa dhul weyn oo ku fadhiya shan milyan toddoba boqol siddeetan iyo laba kun iyo boqol iyo afartan kilomitir oo iskuweer ah afartan iyo laba boqolkiiba masaaxada dalalka carbeedna waa maqribul islaami badi dhulka waqooyiga afrika oo uu ka mid yahay saxaraha weyn waxaa lagu tiriyaa bilaadulmaqribul islaami marka laga reebo dalka masar tiro ahaan dadka ku nool mandiqaddan ayaana kor u dhaafaya boqol milyan marka laga hadlo dalalka xilligan dhaca mandiqaddan ama la dhihi karo waa dalalka maqribul islaam waa ilaa iyo shan dal oo dhammaantood carab ah inkastoo ay ku nool yihiin qowmiyado kale oo muslimiin ah waxayna kale yihiin dalalkaasi muritaaniya morocco aljeriya tunis iyo libiya libiya waxay soo martay dowlado badan oo dalkani maamuli jiray dadka u badan ee ku noolaana waxay ahaayeen qabaa'ilka barbariyiinta ee lagu yaqaano kartida iyo adkaysiga dowladaha dalkan soo maamulayna waxaa ka mid ah faynaqiyiinta roomaanka iyo khilaafadii islaamka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii cuhmaaniyiinta waxaa libiya la wareegay gumaystaha reer galbeedka gaar ahaan talyaaniga ilaa ugu dambayntii looga dulqaaday jihaad iyo halgan markaas kadibna wuxuu dalku galay marxalad kale oo gumaysi laakiin ah mid dadban aljeriya iyaduna waxaa soo maamulay awoodo iyo dowlado kala duwan oo ay ka mid yihiin qardaajiyiinta roomaanka shiicada iyo islaamka waana dal ku tilmaaman iska dhicinta gumaystaha isagoo leh taariikh fariid ah markay joogto siday muslimiintu uga hortageen gumaystihii reer galbeedka tuunis ayaa iyaduna ka mid ah waddamada dhaca bilaadulmaqribul islaami si la mid ah dalalka ay deriska yihiin waxaa soo maray dowlado kala duwan oo ay ka mid yihiin faynaqiyiinta roomaanka ilaa markii dambe uu saldhigtay islaamka xilligii gumaystaha reer galbeedku ku duulay dunida muslimka waxaa tuunis qabsaday dowladda faransiiska dadka dhulkan ku noolnaa way ka dagaalameen in la gumaysto ilaa markii dambe ay iska eryeen colkii qabsaday dalka morocco ama almaqrib ayaa isaguna ka mid ah waddamada bilaadulmaqribul islaami wuxuu leeyahay taariikh dheer imbiraadoriyaad ay ka mid yihiin faynaqiyiinta iyo roomaanka ayaana dalkan soo maray iyadoo ugu dambayntii uu ka mid noqday waddamadii ay muslimiintu jihaadka iyo halganka ku furteen dalka shanaad ee isaguna qaybta ka ah bilaadulmaqribul islaami waa dalka muritaaniya dalkan oo jiritaankiisu qadiimi yahay waxaa dega qabaa'ilka barbarka amaasiiqa iyo carabta wuxuu dalkani noqday mid ka muuqda maabka dunida iyo caalamka siyaasadda xilli ay qaybo ka mid ah bilaadulmaqribul islaami ka jireen dowladihii almuraabituun iyo almuwaxiduun dowladda faransiiska ayaa qabsatay muritaaniya wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii cuhmaaniyiinta laakiin reer muritaaniya oo ah dad lagu yaqaano adkaysiga ayaa dagaal adag kala hortegay gumaystaha markaynu ka hadalno fatxigii islaamiga ee mandiqadda maqribul islaam ama maqribul carabi waxaa loo qaybin karaa laba marxaladood oo soo jiitantay ku dhowaad hal qarni muslimiinta iyo hoggaankooda ayaana iska dhexli jiray hamiga ah in mandiqadan muhiimka ah lagu faafiyo towxiidka markii uu saxaabiga jaliilka ah ee camar bnulcaas radiallaahu canhu furtay dalka masar wuxuu go'aansaday inuu u sii dhaqaaqo dhanka galbeedka si uu nasaaradii bezandiyiinta uga sii sifeeyo halkaasi oo aysan u soo hunguriyeynin mar kale dalka masar waxay ciidankii uu hoggaaminayey saxaabigan jaliilka ah soo galeen dalka liibiya iyagoo furtay magaalooyinka daraabulis iyo barqa cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu oo wakhtigaas ahaa khaliifka muslimiinta ayaana camar ku amray inuu hakiyo horu socodka baqdinuu ka qabo darteed in ciidamada muslimiintu ay ku baahaan masaaxo ballaaran dhibaatana ay arrinkaasi ka soo gaarto markii uu khilaafada muslimiinta hayay cuhmaan bnu cafaan radiallaahu canhu wuxuu waaligii masar oo ahaa cabdulaahi ibnu sacad ku amray inuu si anba qaado futuuxaadkii maqrib ciidamada muslimiinta ayaana soo gaaray dalka tuunis ee ay deriska yihiin liibiya halkaasna waxaa ka dhacay dagaallo waaweyn oo ay guushu ku raacday muslimiinta cabdulaahi ibnu sacad ayaana dib ugu noqday masar sababo ku aadan fitan iyo balbalo ka dhex bilaabatay muslimiintii halkaasi ku sugnaa khilaafadii umowiyiinta gaar ahaan saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan ayaa isaguna wakhtigiisii amba qaaday futuuxaadkii mandiqadda maqrib wuxuuna hawshan u xil saaray hoggaamiye lagu magacaabo mucaawiya ibnu xudayj alkindi wuxuu hoggaamiyahan ku guulaystay inuu nasaarada gacan adag ku qabto dhul ballaaranna ka xoreeyo islamarkaana gummadaha u aaso meelihii ay la wareegeen si guud marxaladdan waxay taariikhyahanada muslimiintu ku asteeyaan inay ahayd marxalad sahmin iyo dhulbarasho ah marxaladdii labaad ee futuuxaadka maqribul islaam ayaana soo bilaabanaysaa cahdigii cuqbah ibnu naafic uu ahaa jenaraalkii guud ee ciidamadii muslimiinta ee ku sugnaa maqribul islaami wuxuu halyeygan iyo raggii ka hoos shaqaynayey iyo kuwii ka dambeeyeyba ku guulaysteen inay islaamka ku baahiyaan dhulka maqribul carabi dadaalkoodana waxay ku soo gebagebeeyeen in islaamka ay ka gudbiyaan xuduudaha dhulkan oo ay gudaha u galaan qaaradda yurub iyagoo furtay dhulka andalus oo isaguna leh taariikh kale oo dheer haddaba warbixinnadaa soo socda ee qaybta ka ah taxanaha fasiiru waxaannu allaah idankii mid mid isugu dultaagi doonnaa dalalka shanta ah ee ku yaala mandiqadda maqribul islaami
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan maxay yihiin faa'iidooyinka uu helayo qofka kafaalo qaada agoonta waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa waxaana soo jeedinayaa waryahayna yaasir cabdallah كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما شاء ربي في علاه وسلاح الصبر دوما كتب الله علي أن أعيش اليتم يوما islaamku waa cadaalad waa mid ilaaliya xuquuqda dadka taagta daran waxay diintuna faraysaa in loo naxariisto carruurta yaryar la ilaaliyo xuquuqdooda xiriirka nagala dhexeeyana uu noqdo mid wanaagsan mid ka taagta daranna laguma ceebaynayo tabardaradiisa lagumana xadgudbayo islaamku waa diin la timid xuquuq iyo waajibaad sugan waxayna iyagoo faahfaahsan ka buuxaan kitaabka qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam
صفوة الخلق محمد عاش في دنياه يتمى كان كالطود ثباتا كان للكونين نجما haddaba xuquuqdaas waxaa ka mid ah xaqa horey u jiray hasi ahaatee ay baahidiisu soo korortay maalmahan maadaama ay muslimiintu la nool yihiin dhibaatooyin dagaallo iyo masiibooyin wada jira waa in la kafaalo qaadaa agoonta lana ilaaliya xuquuqdooda agoonka waxaa u kulmay masiibo iyo dhibaato iswehliya waa mid ka waayey aabbihiisa sidaasi darteed wuxuu ka mid yahay dadka taagta daran mararka qaarna waxaaba suuragal ah inuu ka mid noqdo dadka uga taagta daran maxaa yeelay wuxuu waayey dhabarkii xoogga u ahaa oo isaga ilaalinayey maadaama uu meesha ka baxay aabbihii arrimihiisa maamulayey oo isaga xaalkiisa ka warqabay dhinaca kale waxaaba suuragal ah inuu aabbihiisa ka dhintay hooyo daciif ah oo iyadaba u baahan in laga warqabo la ilaaliyo sharafkeeda loona hadlo iyada iyo carruurteeda yaryar haddii aan la kafaalo qaadin oo sidaasi loo dayaco xuquuqdooda waxaana suuragal ah inay ku barbaaraan carruurtaas si tarbiyo aan wanaagsanayn bulshada muslimiinta ee dayacay lafteedana dhib ku noqdaan maadaama aysan haysan aabbo u buuxiya booskaasi una qabta hoggaanka oo ku haga waddada saxda ah siduu qur-aanka kariimka uga hadlay agoonta iyo in la ilaaliyo xuquuqdooda agoonta xuquuqdooda oo dhammaystiran waxaa ka hadlay kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii ay ahaan lahayd in laga warqabo si wanaagsan loo tarbiyeeyo iyo in si kasta looga dadaalo waxaana dhinaca kale la isaga digay dhibaateynta agoonta in loo awood sheegto la guulguulo oo isha lagu gubo ilaa uu dib u xasuusto geerida aabbihiisa oo markaasi ku dhaho naftiisa allah haddii aabbahii ii noolaan lahaa sidan iguma dhacdeen in ka badan labaatan aayadood oo ka hadlaysa agoonta iyo xuquuqdooda ayaa kitaabka qur-aanka kariimka gudihiisa laga helayaa allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale waxaa muslimiinta looga digayaa inay agoonta dhibaan ama xataa ay la yimaadaan wax keenaya in agoonta la xumeeyo كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
فأما اليتيم فلا تقهر dadka gaalada ah ee beeniyey maalinta qiyaamaha ee la isxisaabinayo iyo sida ay ula dhaqmaan agoonta ayuu allah kaga warramay kitaabkiisa wuxuuna yidhi أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم micnaha ay tilmaamayso aayadda aan soo sheegnay wuxuu yahay midka agoonta tuqaantuqinaya wuxuu allah ku daray kuwa beeniyey maalinta xisaabta oo ah qiyaamaha wuxuu rabbi inoo sheegay in haddii uu ka mid ahaan lahaa dadka rumaysan aakhiro iyo waxa ka jira uusan agoonta ula dhaqmi lahayn sidan dulaysiga iyo awood sheegashadu ka muuqato mar kale wuxuu allah nooga digay in agoonta hantidooda xaqdaro ku cunno wuxuuna yidhi ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا mar kale wuxuu qur-aanka la hadlayaa dadka agoonta xoolahooda ku cunaya xaqdarada إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
marka aad akhrinayso kitaabka qur-aanka kariimka waxaad ku dhex arkaysaa rabbigeena oo nagu boorinayo inaan agoonta quudino wayna badan yihiin aayadaha qur-aanka ee ka hadlaya agoonta in loo samafalo sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu agoonta oo maalkooda xaqdaro lagu cuno ku daray dembiyada waaweyn ee lagu halaagsamo haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo haddii la kafaalo qaado agoonta kow inaad nebiga sala allahu calayhi wasallam kula saaxiibto jannada xadiis ku sugan bukhaari ayaana arrintaasi tilmaamaya arrinka labaad in qalbigaagu jilco danahaagan aad ku gaarto u naxariisashada agoonka iyo quudintiisa arrinka saddexaad inuu allah uu ilaalinayo carruurta aad dhashay aayad ku jirta suuratu nisaa ayaa arrintan tilmaamaysa haddaba tani waa abaalmarinta qofka agoonta kafaalo qaada uu helayo adduun iyo aakhiro barta oo kuna camalfala waad ku liibaanaysaan labada daarood waxaadna ogaatiin in abaalmarintu noqonayso hadba sida aad uga camalfasho
سوف أحياه اقتداء ماضيا صبرا وعزما أحمل النور بكفي أرسم الآمال راسما أرسم الآمال راسما
بلد ينبي زخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتان qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa cilaaqada wanaagsan iyo inay tahay halka uu ka soo burqado khayrka maxaa la gudboon qofka si uu u hagaajiyo cilaaqada dadka uu la leeyahay warbixin mowduucaasi ku saabsan waxaa halkan ka soo jeedinaya waryahayna moxamed sheekh cali يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن shaki kuma jiro in cilaaqadu ay door weyn ka qaadato nolosha mujtamaca haddii ay ahaan lahayd marka la joogo go'aan qaadashada iyo majaalaadka kale ee nolosha iyo waxyaabaha aan xilliyada qaar aan dareenno ee isugu jira farxadda iyo reerreenta murugada iyo tiiraanyada iyadoona xilliyada qaarba ay intaasi ka sii badato أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب
waxaa la tilmaamay in cilaaqada ka dhexaysa dadka ay tahay mid muhiima saddex arrimood dartood waa midda koowaade waxay isku kaalmaysanayaan oo iska garabsanayaan arrimaha qaarkood waa ay isku naseexaynayaan waana ay isku dhimrinayaan oo iska dhegaysanayaan tabashadooda si ay ikhlaas ku dheehan tahay annagoo taas wax ku dhisanayna ay haddana tahay mid aan lala yaabin waayo waxaad arkaysa aragtida islaamka ee cilaaqaadka dadka inay ku taagan tahay tiirar mafaahiimi oo aadaab ah taasoo qofka ku xidhaysa inuu mujtamaca dhexgalo cilaaqo wanaagsana la sameeyo waxaa habboon in qofka muslimka uu salaamo qofka uu garanayo iyo kan uusan aqoon intaba waxaana waajib ku ah in haddii la salaamo uu radiyo ama mid u dhiganta iyo mid ka wanaagsanba dadkana uu weji furan kula dhaqmo aadaabtan iyo tadbiiqiintooda ma yareysto qof aan ahayn mid xagga akhlaaqda ka jiran isla weynida iyo anaaniyaduna ay naftiisu degtay fahamkeenna ku aadan nusuusta shareecada islaamka ayaa noo horseedaya inaan wanaajino cilaaqaadka aan la leenahay dadka taas oo ah midda laga doonayo qofka muslimka ee ifsanaya hadiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo tawjiihaadka shareecada waa inuu ahaadaa mid hagaagsan oo dadka wanaagga u soo duma taasoo ka tarjumaysa sifo bulsho oo sugan islamarkaana toosan lana doonayo inuu ku tilmaamnaado muslimka weyneynaya risaalada diintiisa uuna ogaado in dadka howle helo kalsoonida la kasbado ay tahay waajibaadka ugu muhiimsan ayna tahay wasiilo wax ka ool ah oo ay xaqa ku dhagaysan karaan islamarkaana gartaan qiimaha iyo tusaalaha wanaagsan ee uu qofkaasi xambaarsan yahay badina dadku wax kama maqlaan ilaa dadka ay ku kalsoon yihiin mooye waxaa jirta nusuus badan oo ku soo aroortay in dadka khayrka xaggiisa loo soo dumo waana mid ka mid a sifaadka uu leeyahay qofka muslimka ah haddii uusan sidaasi ahaynna awood uma lahan inuu risaaladaasi guto rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ah dadka lagu daydo midka ugu wanaagsan ayaa inoo sameeyey tusaalooyin sare oo ku aadan sida dadka loola dhaqmo quluubtoodana loo kasbado waxa uuna nebiga inoogu yeeray inaan hadalka isaga ugu dayano ficilka iyo dhammaan habdhaqankiisa isagoona inoo jeexay wadda tan ugu dhow ee quluubta dadka lagu hanan karo arrinkaasna kuma koobno oo keliya dadka uu qaabkooda iyo labiskooda qurxoon yahay ama uu ku cajabgeliya hadalkooda iyo fakarkooda balse waxaa soo galaya dadka oo dhan si dhammaan ummadda loo gaarsiiyo risaalada tawxiidka iyo wanaagga marka laga yimaado in cilaaqaadka lala yeelanayo dadka ay la xidhiirto waxaa islaaxinaya arrimahooda adduunya iyo kuwa aakhiro waxaa dhanka kale habboon in ihtimaam la siiyo cilaaqada ka dhexaysa bulshada si maslaxada guud ee dadka looga wada shaqeeyo iyadoo la raadinayo kheyrka iyo wax manfaco u leh bulshada haddaba waxaa jirta habab joogtaynaya cilaaqada wanaagsan ee ka dhexaysa dadka haddii ay ahaan lahaayeen afraad iyo koox intaba waana kuwa muhiim u ah marka laga hadlayo dadka shaqo wadaagga ah ee cilaaqada joogtada ahi ka dhexayso waxa ugu horeeya waa in qofka uu ku dadaalo maslaxada walaalkiisa uu fahmi karo duruufaha heesta had iyo jeerna uu ku dadaalayo sidii uu kheyrka ugu soo jiidi lahaa uuna kala qayb qaato axwaashiisa kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen farxad iyo muruga sidaas darteed ayuuna rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi tusaale jeceelka naxariista iyo iskudhimrinta ka dhexaysa muslimiinta waa sida hal jasad oo kale taasoo xubin ka mid ah haddii uu dhib soo gaaro jirka intiisa kale la qaybsadaa waxaa sidoo kale ka mid ah in la isku tanaasulo khilaafaadka yaryar marba haddii lagu taagan yahay manhajka guud qofkuna uu noqdo mid aragtida walaalkiisa qaadan karaa khilaafka ayaana ah kan halaagay ummadihii naga horeegay waxyaabaha sii daa'imaya cilaaqada wanaagsan waxaa ka mid ah in aragtida walaalka aad ku farxdo nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi walaalka oo aad u dhoola caddayso waa sadaqo waana inaad farxad ku dareentaa daris wanaaggiisa aadna ku jeclaataa dhammaan xaaladihiisa inuu qofku dareemaa inaad u jecesha asbaabuun oo keliya ah balse aan shakhsi ahaantiisa jeclayn waxaa sidoo kale ka mid ah inaad u naseexayso marka koowaad waa inaad doorataa waddada ugu habboon ee aad ugu naseexin karto iskuna day inaad si sarbeeb ah ugu naseexin karto inta aadan si muuqata ugu sheegin tan labaadna waa inaad ku dadaashaa wax idin dhex maray aad xifdiso aadna ilaaliso wixii cawraad ah oo aad walaalkaada ku aragto waa in cilaaqaadka idin dhex maray adiga iyo qofka walaalkaaga ah ay ku salaysanaadaan nusuusta sharciga ah taasoo hadafka iyo shaqada aad qabanaysaan hal mid ka dhigaysa meeshana ka saaraysa wixii culeys iyo gaabsi keeni karaa waa inaad u ixsaanfasho islamarkaana aad tusto tacaamulka wanaagsan iyo inaad shucuurkiisa ilaaliso aadna u ammaanto arrin isagu mid liito u arko balse ah mid wanaagsan taas oo farxad gelinaysa walaalkaaga muslimka ah waxaa sidoo kale ka mid ah inaad aqbasho naqdinta haddii lagu tuso xujooyin cadcad haddii aysan xujo cad oolin culays ma lahan saxaabiga jaliilka ah ee cumar bin khadaab ayaana dhihi jiray allah ha u naxariisto qofkii tuso ceebahayga in qofku naseexada diido waa arrin aad loo dhaleeceeyo waayo waa nooc ka mid a in qofka uu naftiisa dembi oo dhan ka taskiyeeyo islamarkaana uu aamino inuusan dembi gelin balse waxaa habboon inaad u degdegto qaadashada naseexada wixii aad ka gaabaysayna aad qaadato haddaba gebagabadii haddii aan dib u daraasayno xuquuqda iyo aadaabta uu islaamka u dejiyey cilaaqada wanaagsan ee dadka ka dhexaysa waxaana helaynaa in mar weliba ay cilaaqadaasi ahayd mid daa'inta joogtaynta cilaaqaadka wanaagsan ayaana had iyo jeer ah halka uu ka soo burqado kheyrka suuragalna ma ahan dhisidda mujtamac wanaagsan iyadoo afraadiisa aysan ka dhexayn xidhiir fiican iyo isku kaalmayn
فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغرف من نبعنا بارتواء قلوب كنقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقا فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نعصو بشط الوفاء
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا